عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو والأسى آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wadomarinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo soddonaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ciidamada yahuudda oo iskaga baxay qeybo ka mid ah qidaaca khaza iyo askar ka tirsan sahayuuniyadda oo diiday inay dib ugu laabtaan dagaalka ka holcaya marinka khaza kadib markii ay ka soo baxeen duqeyn aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza waxayna halkaas ciidanka yuhuudda ku dileen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u tiro badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan ku beegsadeen guri ku yaala xerada barakacyaashii annuseeraad waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan guri kaloo ku yaala magaalada khanyunis oo ay duqiimo kala duwan la egteen ciidamada yuhuudda waxay ku dileen saddex ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen labaatan ruux oo kale sidoo kale guri ku yaala galbeedka nuseeraad waxay ciidanka yuhuudda ku dileen afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u tiro badan kadib markii halkaasi duqeyn xoogan ka geysatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka yuhuudda sidoo kale waxay beegsadeen ciidamada yuhuudda dhismo ku yaala magaalada rafaax waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo falastiiniyiin ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda deegaanka almawaasi ee dhacaduleedka magaalada khan yunis waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo tiro badan saddex iyo labaatan ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeymo kala duwan oo ay maalintii shalay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka khaza waxaa sidoo kale jira tobannaan kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyunis ina duqinay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday dad badan oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqin aad u xoogan ku bartilmaameysadeen xerada qaxootiga ee jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida ay soo warinayeen dad goobjoogayaal ah duqayntan oo si gaar uga dhacday waddad al-ijraam ah ayaa waxaa dadka ku shayday ka mid ahaa carruur yaryar xerada almakhazi ayaa sidoo kale laga soo warinayaa inay duqayn xoogan ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaana ay duqayntaas sababtay istishaadka dad badan oo falastiiniyiin ah iyo dhaawaca kuwo kaloo u tiro badan waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda marinka khaza ay ku dileen lix iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan bartamaha marinka khazana waxaa ku shahiiday dad falastiiniyiin ah kadib markii ay ciidamada yuhuudda halkaasi ka geysteen duqeyn cadowtooyo dhinaca kale shacabka falastiiniyiinta ee ku nool marinka khaza ayaa maalintii shalay oo jimco ahayd bilaabay inay dib ugu laabtaan guryahooda ku yaala khanyunis iyo deeriilbalaax wax yar uun kadib markii ay iskaga baxeen ciidamada maamulka yuhuudda askarta sahayuuniyadda ayaana toddobaadyadii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran ka waday deegaanada ay ka kooban tahay magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza iyagoo duqiimo xoogan ku beegsanayay dadka rayidka ah dhanka kalena waxay wajahayeen dagaallo ballaaran oo uga imaanaya dhanka dagaalyahanada muqaawamada sidoo kale ciidamada yuhuudda oo dhowr cisho howlgalle ka waday magaalada deeriilbalaax ee bartamaha marinka khaza ayaa iska cabinno xoogan kala kulmay kooxaha muqaawamada ciidamada yuhuudda ayaana barakicin ballaaran ka sameeyey magaalada deeriilbalaax oo deegaan u ahaa qiyaastii hal milyan oo qof oo dad reer khaza ah iyagoo sidoo kale khanyunis ka barakiciyey dad aad u fara badan oo shacab ah kana mid aha dadkii ku soo barakacay horaantii bishii mey kolkaasoo ay ciidamada yuhuudda howlgal ballaaran ku qaadeen magaalada rafaax yuhuudda ayaa dib uga guratay deegaanadaasi iyadoo aan xaqiijin wax ka mid ah hadaaftii ugu duushay dadka rayidka ee deegaanadaasi ku noolaa waxayna bilowgii dagaalka ay warbaahinta ka sheegeen inay muqaamadu ka sifayni doonaan deegaanada ay ku tuhmayaan xafiiska qaramada midoobey ee xidhiidhinta arrimaha bani'aadilnimada ayaa war uu soo saaray ku sheegay in kabixitaanka ciidamada yuhuudda ee magaalada deeriilbalaax ay oggolaani doonto in hay-ado badan oo kuwa gargaarka ah oo lagu qasbay inay ka baxaan deegaanadaasi in ay dib ugu soo laabtaan afayeenka xogaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in xarunta howlaha bani'aadilnimo ee qaramada midoobey ee deeriilbalaax ay howsheeda dib u bilaabi doonto qaramada midoobey ayaana howlgalkeedii ugu muhiimsanaa ee gargaar bixinta u wareejisay deeriilbalaax kadib markii ciidamada yuhuudda ee bishii mey howlgal dhinaca dhulka ay ka bilaabeen deegaanada ay ka kooban tahay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza afhayeenka ayaa sheegay in amarkii shan iyo labaatankii bishan ka soo baxay taliska milatariga yuhuudda uu carqaladeeyey howlihii qaramada midoobey ee deeriilbalaax amarkan ayaan ahaa mid ay yuhuudda dadka rayidka ah iyo hay-adaha gargaarka ugu sheegaysa inay ka guuraan deegaanadaasi dadka shacabka iyo hay-adaha gargaarka ayaana hadda dib ugu laabtay diidilbalaax iyadoo ay hadda ka arriminayso kooxaha wax iska caabinta kuwaasoo aysan wax dhibaataha ku qabin dhanka kale wararka ka imaanaya marinka khaza ayaa ku waramaya in gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimco ahayd ay ciidamada yuhuudda beegsadeen kolonisaha ay gargaara u siday isbitaalka imaaraadka carabta ee marinka khaza hay-adda aneera oo ka howlgasha marinka khaza ayaana sheegtay in afar qof ay ku dhinteen weerar duuqeyn ah oo lagu qaaday koloniyo gargaar siday hay-addan ayaa yuhuudda ku eedeysay in diyaaradaheeda dagaalka ay beegsadeen koloniyada gargaarka ayna dileen shaqaale u shaqaynayay shirkad gaadiida ah ay hay-adda u adeegsatay in ay sahay keentay isbitaalka imaaraati ee magaalada rafaax agaasimaha hay-adda aneera ee falastiin sandara rashiidda ayaa xaqiijisay in weerarka uu dhacay khamiistii ayna ku dhinteen afar qof duqeyntan ayaa ka dhacday waddada salaaxuddiin ee marinka khaza waxaan lala eegtay gaarigii ugu horreeyey koloniyada ayay tiri agaasimada hay-adda aneera ee falastiin waxayna intaa ku dartay in weerarka duqeynta ee lagu beegsaday koloniyadani uu dhacay xilli ay yuhuudda fasax uga haysteen in gargaar la gaarsiiyo isbitaalkaasi santara rashiida ayaa war-saxaafadeed ay mar damba soo saartay ku sheegtay in afarta qof ee weerarka lagu dilay ay ahaayeen dad shacab falastiiniyiin ah taliska milatariga yuhuudda ayaa dhankooda ku aandaconaya in weerarka uu ahaa mid looga hortegayay kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta taliska ayaa war uu soo saaray ku sheegay in weerarka uu meesha ka saarayay khatarta ah in lala wareego kolonyadaasi kan la duqeeya maahanay inta kalena ay si caadiya u sii wateen socdaalkooda islamarkaana ay si nabadda ku gaareen isbitaalkii ay u socdeen ma ahan markii ugu horraysay koloniyo ay fasaxeen ciidamada yuhuudda oo lagu beegsado duqeyn gudaha marinka khaza ka dhacda dadka rayidka oo ay ku jiraan shaqaalaha gargaarka ayaana si joogtaa loogu beegsadaa duqeymaha ay ciidamada yuhuudda ku bartilmaamaysanayso qeybaha kala duwan ee marinka khaza ugu dambeyntii ciidamo ka tirsan milatariga sahaynada islamarkaana ka mid ah ciidamadii ka howlgalayay deegaanada khanyunis iyo sidoo kale deeriilbalaax ayaa diiday inay dib ugu laabtaan taliska milatariga yuhuudda ee marinka khaza kadib markii isbuucii hore ay ka soo baxeen ciidamadani diiday inay dib ugu laabtaan deegaanada ay dagaalka ka holcayaan ee marinka khaza ayaana gaaraya shan iyo toban askari milatariga yuhuudda ayaana waxay horey u sheegeen in kooxda sagaashan iyo sideedaad ee ka tirsan ciidamada ka howlgalaya khanyunis iyo deliilbalax ay si firfircoonila u dhammaysteen howlgalkooda milatari oo socday muddo bil ah warbaahinta ayaana sheegaysa in waxyaalaha howlgalkani dhameeyey ay ka mid yihiin in ciidamada yuhuudda ay daalan yihiin islamarkaana ay wax dhiidda u haynin dagaal ay la galaan kooxda falastiiniyiinta waxaa xusid mudan in maamulka yuhuudda markii uu bilaawanayay dagaalka khaza toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ay u yeedheen in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo askari oo keydka ka mid ahaa si ay uga qayb galaan dagaalka ka soconaya marinka khaza in badan oo ka mid ah waa ay diideen kuwo kana markay fasaxaan uga soo baxeen khaza ayay diideen inay dib ugu laabtaan dagaalka qaraar ay indhahooda ku soo arkeen waxaana taasi dheer in isbitaalada milatari ee maamulka yuhuudda ay buux dhaafiyeen askarta dhimir kale ay ku soo qaracmay dagaalka si kastaba ahaatee maamulka yuhuudda ayaa wuxuu cadaadis xoogan kala kulmayaa dhanka siyaasiyiinta iyo sidoo kale hellada askarta dagaalka kaga jirta marinka khaza waxayna sidoo kale khayladhaan ka soo yeeraysaa askarta ku sugan khaza qudhooda iyagoo codsanaya in halkan laga saaro ayna sii wadi karin dagaalka tanina waxay maamulka yuhuudda ku tahay caqabad ku suhur gudboonaatay ahdaaftii wuu sheegay inuu ugu duulay khaza oo ay ka mid yihiin sii diinta lahaystayaasha iyo burburinta awoodda kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر منك